howlgalkani saaka waa berigii wuxuu kasoo bilownay xarun goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar waxaana hogaaminayay baanduulaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed general cabdullaahi cali caanood ciidamadu markay kasoo dhaqaaqeen magaalada jowhar ay waxay isu qaybiyeen laba qaybood qayb kamid a waxa ay martay wadada dhanka bari uga baxda magaalada jowhar halka loo lagu magaca burkamo baree ayay mareen sidoo kale war ciise war dhagax aqabduco sidoo kale bulacdaad ayay halka lagu magacaabo qaybta kale oo baanduul hogaaminaya waxay mareen wada dhanka waqooyi aada oo waxay ka tallaabeen halka lagu magacaabo kanaalka sabuun oo biixireen ah waxay mareen maguurto ilaa ay kasoo gaaraan tuulada quraacmadooda oo kooxaarka xisada maalmi lasoo dhaaf halkaasi ay ku sugnaayeen si loo sheegay qaybtii dhanka bari martay iyo qaybtii dhanka qoys soo martay waxay ku kulmeen tuulada quraacmadooda kadib ay mar labaad isqaybiyeen qayb ka mida ayaa waxay aaday tuulada biyacade halka qayb ka midana ay aaday tuulada lagu magacaabo califool dheere halka qaybta saddexaadna tuulada quraacmadooda ay fariisi ka samaysteen marka qaybtii aaday tuulada califool dheere ayaa dagaal halkaasi iyaga iyo argixisada ku dhex maray ugu dambeyntii waxaa halkaasi laga eriyey kooxihii ku dhulmaalaysanaya shacabka dhibaatooyin fara badan ku hayay dagaalkaasina wuxuu sababay in ay ku gubtaan dhowr guri oo kooxaha al-shabaab ay risaas ay ku soorida halkaasi ay qabsatay mana jirta labada dhinac khasaare cad oo soo gaara inkastoo wararka qaar dadka deegaanka ay sheegeen in kooxa argixisada afar qof ay ka dhimataa hase ahaatee wararkaasi kooxda al-shabaab ma aysan qiran generaalka ciidamada hogaaminayna si buuxda uma sheegin hase ahaatee dagaalku wuu dhacay qaybo kamida tuulada alfoodher ayaana dib qabsaday waxaad ii sheegtaa adiga askarta miyaad la socotaa waxaan la socday baanduule caanood oo aan la socday maadaama aan ka socda warbaahinta qaranka marka indhahayga ayaan dagaalada sida ay u dhacayeen tuulada ku arkay goobo ciidamadu maraayeen taakataak ula socday tuulooyinka iyo deegaanada kale ee ay ciidanku soo mareen markii jowhar ay kasoo baxeen oo aad noo tilmaantay inay tiro badan yihiin ma jiran tuulooyin la sheegay inay hore shabaabka u joogi jireen oo markii ay ciidanku soo gaareenna ay ugu yimaadeen iyadoo aanay kooxda al-shabaab meesha aysan joogin waad mahadsan tahay waxaa kamid a tuulada dagaalku ciidamada iyo kooxda al-shabaab ku dhex maray oo lagu magacaabo califool dheere oo ciidamadu si kadisa iyagoo ku sugan ay gudaha u galeen halkaasina risaas ay ku dhex martay deetana ay ka carareen kooxa argixisada dhanka kale tuulada bicad imika aynu ku sugannahay ayaa waxaa jimcihi lasoo dhaafay ka dhacay kooxada al-shabaab dad shacab ah oo ku ganacsanaya suuqa xoolaha tuulada bicade in ay gaarin minibas ah ama soomali taqaana homey ay si dhuumaalis ugu soo galeen magaalada ayna risaas aysan u meeldayin ku fureen shacabka halkaasi ka ganacsanaya ayna sababtay risaastaasi laba qof oo dhimashaa halka todoba kalna ku dhaawacantay taasina ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo ka carooday ay howlgalladani soo dedejiyeen in kooxaasi lagu bacsado oo goobahay ku dhuumaalaysanayaan looga dabagalo waa yahay waxaad inoo sheegtaa deegaano kale oo al-shabaab ay ka aramiyean ayaa jira oo gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan oo la yaqaano mar haddii tuulooyinkan iyo deegaanadani oo aan shabaabku joogin ay ciidanku soo gaareen askarta iyo saraakiisha aad la hadashay maxay kuu sheegeen oo ay ku doorteen deegaanadani oo deegaanada kale ee shabaabka ay joogaan aysan weli u aadin waad mahadsan tahay sidaa baandulihu uu warbaahinta qaranka u sheegay gebi ahaanba goobaha hirshabeelle ee kooxaar shabaab ay ku dhuumalisanaan wuxuu sheegay ilaa ay ka sifeeyaan in aysan dagaalka joojin doonin wuxuuna sheegay goobo far badan inay u qorsheysan yihiin wuxuuna carabka ku adkeeyey hoosta ka hariiqay in hirshabeelle deegaanadooda kooxaha al-shabaab ay ka qaraabanayaan oo ay jidgooyooyinka ku dhigayaan in gebi ahaanba dhowaan laysu firi doono oo laysa guushi doono si nabadgelyo ah waxaad ii sheegtaa bacadlow tuulada califool dheere iyo deegaankan hadda aad joogtaan biicadde imise bay u jirtaa magaalada jowhar waad mahadsan tahay tuulada califool dheere waxay u jirtaa qiyaastii magaalada jowhar afartan kilomitr halka biicade hadii dhanka mahadda laga wareegto oo uu jiraayo konton iyo shan kilomitr haddii si toosa loo loo abaaro dhanka magaalada jowhar oo dhanka bari laga abaarana waxaa la sheegay in afartan saddex kilomitr oo u jira caasimad goboleedka hirshabelle magaalada jowhar biicade hadda ciidankuma waxay saldhigteen biyo cadde iyo deegaanadii kale ee ay soo mareen mise waxa ay yihiin kuwo kasii soconaya weli ciidamadu waxay ku sugan yihiin biyo cadde tuulada quracmadooda iyo tuulada califool dheere waxaana caawa tuulada biyo cadde ay si weyn uga soo dhaway mas-uuliyiinta uu kamid yahay abaandula ciidanka xoogga shacabka iyo dadka waxgaradka ku nool tuulada biyo cadde iyo ciidamada qalabka sida hore halkaas u sugnaa iyo mas-uuliyiinta tuulada biyo cadde ka arrimiya waxa ay ku soo dhaweeyeen gacmo furan iyagoo laba geel ah isla markiiba ku suuriyey mas-uuliyiinta ka socota ciidamada dowladda federaalk somalia gaar ahaan ciidamada militariga halkaasi gaaray